ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in siddeetan qof oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday degmada camaara ee gobolka mudug degmadaasi waxaa gelinkii hore dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab dhinaca kalena magaalada gaalkacyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq magaalada camaare ee koonfurta gobolka mudug ayaa degan kadib dagaalkii shalay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay ku lahaayeen halka inkastoo xaaladda magaalada ay degan tahay haddana waxaa deegaanka ku qulqulaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo galmudug kuwa oo howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka wada gudaha iyo daafaha magaalada qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyn cirka ah oo ka dhacday deegaanka camaara ay ku dhinteen ku dhowaad sagaashan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kadib duulaankii ay ku qaadeen deegaanka camaara wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa iyana qoraal ay ku shaacisay barta ay ku leedahay facebook ku sheegtay in maleeshiyaad aada u fara badan lagu dilay duqeyn cirka ah oo lala beegsaday maleeshiyada al-shabaab kadib markii ay ka rogmadeen deegaanka camaaro oo ay u suurtogeli weysay ayaa lagu yidhi in ay gudaha u galaan dhinaca kale magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa maantay lagu qabtay dibadbax lagu taageeraya howlgallada ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay ka wadaan deegaanada camaare iyo shabeelow oo halkaa ay kula dagaalamayaan maleeshiyada al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyey dibadbaxa oo ahaa mid lagu dhiiragelinayay ciidamada islamarkaana shacabka lagu baraarujinayay sidii ay uga qaybgeli lahaayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa waxaa shacabka gaalkacyo kala qayb galay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug nabadoon cali cismaan xaashi ayaa sheegay in shacabka gobolka mudug ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab wasiil baa soo weerarteen wuxuu yidhi sarsar baan ka maro sad miyaan ka cuna waa waxay sababi saarnayd sabab baa inii saarnayd waana ku jabteen kor iyo hoosba waa laynka weeraray haddana waan idabagalayna muslimiinta meel kastoo joogtaanna waan ka sifaynayna haddii ilahay fartuun cabdidhoof oo ka mid ah haweenka gobolka mudug ayaa sheegtay in haweenka gobolka mudug ay ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
waa la diriraynaa waana iska dhicinaynaa waana la jahaadin naf iyo maal wax alla waxaan hayna waa la diriraynaa saqiir iyo kabiirna u kala hari mayno inaan u kala harnaan lagama yaabo saqiir iyo kabiir u kala hari mayno maanta al-shabaab waxaan ugu tegaynaa ilaa xarar dheeraan ugu tegaynaa ma daynayno mana day doonno meeshay geli lahayaan haddeeraan sii diyaarsanay al-shabaab guddoomiyaha dhallinyarada gaalkacyo baashi ducaale ayaa al-shabaab ku sifeeyey koox manaxayaal ah islamarkaana laynta dadka soomaaliyeed aan u kala socnayn waxay bannaysteen dhiigga ummadda soomaaliyeed waxay naga laayeen dhammaan ummaddii madaxdoodii ahayd culummo ma dhaafaan madax ma dhaafaan dhallinyaro ma dhaafaan kabar ma dhaafaan hooyooyin ma dhaafaan intaas annagoo og in maanta aan dalkeenna u dhibanno diyaar ayaa u nahay cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa shacabka ku booriyey sidii loo barbaristaagi lahaa ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab waan la diriraynaa khawaarija biidni illaahi tacaalaa waana ka adkaanay waana ka adkaanaynaa waxaan leeyahay bulshada gobolka mudug waa guulaysateen xorriyadda idinka hoggaamin jiray weligiin maantana xorriyaddii soomaaliya insha allahu tacaala hurmud alla idinkaga dhigay sabab baana u tihiin ku dhiirada naftiinna iyo maalkiinna ku bixiya shareecada islaamkaa qabta inaan iska difaacno war wax naf iyo maal aan ka hayna al-shabaab miyaa ogtihiin war wax naf iyo maal aan ka hayna miyaa ogtihiin inayna soo weerareen shaki miyaa ku jira gunaanadka ayaa waxaa dibadbaxayaasha la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle maanta inaanu aanna la harin oo naftayada iyo maalkayga difaacanno oo dadaanan waxba ka qabin ay deegaankayga nagu soo weeraraan oo nafteeda noogu yimaadaan wax la qaadan kara ma ahan waa gunnimo xilli la isgumaysto oo ama midab laysku gumaysto ama afkaar laysku gumaysto ama reer laysku gumaysto adduunku waa ka gudbay qaybaha bulshada gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday dadaalla lagu berber istaagayo ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab ee ku sugan camaare iyo shabeelow waxaana dhaqaalo lagu taakulaynayo ciidamada ay ka aruurinayeen goobaha ganacsiga magaalada gaalkacyo dibadbixii maantay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa saameeyey isu socodka gaadiidka iyo dadka waxaana sidoo kale irdaha la ysugu dhuftay goobaha ganacsiga iyo waxbarashada kadib markii maamulka degmada gaalkacyo ay amar ku bixiyeen in la xidho dhammaan goobaha waxbarashada iyo ganacsiga gobolka hase ahaatee markii dibadbax uu idlaaday ayaa dib loo furay goobihii ganacsiga cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo